asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraafeel melolbisin ruugdaha ka dhowaada warka hiraabnimo idaacadda raadi ah baydhabosin hayta qodobada warkaanayanka doorkaroom hiraabnimadan weliba kumadaha xubnihii laha kusaare guddiga doorashooyinka heer federaalk ofarin odus hasaare ciidanka nizah gaar ahaan jubbaland oo markaas howlgalka qabade xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sheekh shariif iyo ali guudlaawe madaxweynaha hirshabelle oo kudan weeldhabeeya madaxweyne waa puntland oo midowda yurub kula hadali ku hortagowka kalluumaysiga sharci darada ee maamulkaas puntland xiisada somalilan iyo qaramada midoobey oo hirkiiska sharartiyo muuse biixi madaxweynaha somalilan oo af ku furdiya akhbaaraadka banaanka una siin hayna hiraabnimadan saaxiibayaal walibaan door roona banaanbaxyaalka booriya ciidamo milatariya iniyo afjaran afgembina sameeyana raafeyle saaxiibayaal bila octoobar waliba marahay teesiyeed waa tumiyo siyeed dhegaystayaal intaasna walibay ahaayeena qodobada warkaana hiraabnimadan haanshoonka door koronay haatan waliba inas diyaariyaasana hob ilaahi raalo ku nagada warka hiraabnimo faahfaahsan hiraafeyle dhegaystayaal ka bilaabna qodobkan kurey warkaana hiraabnimadan guddi iyo markaas iyo ka midooben xubnihii laha kusaare guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya oo shirjara ciidka qabday magaalada caasimada ee muqdisho weliba ayo hajeediyana cabashooyin iyo markaas qaban oo la xiriira xaalada amniyo markaas iyo wajahayaan iyo xaquuq aan ku maqnahay tidhinaga iyo dowladda federaalka taasi ee weli balansiina muddadii iyo markaas iyo shaqeeyeen guddiga ee doorashooyinka heer federaal xubnahan oona iskajara ahaan oo aanilakureeba guddiga doorashooyinka waa doorashada heer federaal heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadkai sheegay inayo shaqeeyeen ka dhowaad todoba bilood islamarkaana afar bilood oo kumid ah iyo anqaadana amaan halna walmasheer iyo waa walmasheer dowladeeda sidoo kale xubnahan waliba sheegana inayo khataro amniya wajahayaan qaarshona iyo ha ku jiidan deegaanada somalilan waliba sheegana inayo digtoona qaban dowladda soomaaliya oo reediya markaas kanagala korna deegaanadiyo taasi iyo ka sheegan inay dowladda iyo galanti ama midagtyoon ku baahnahayn iyo banayti dowladda federaalka soomaaliya waliba iyo xuseen inin marar badan iyo codsiyo ondiran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble markaas iyo ka adaadiyeen inayo siyan xuquuqdii iyo weliba mas waa xaquuqdii iyo ku maqnaysay dhinaga dowladda muddadaasay oo weliba ra-iisul wasaaraha iyo la xiriireen halna wala xooqe ama jawaab ayo ku heleen ra-iisul wasaarahan iyo anjarna mid kumid a xubnaha shirka jaraa-id qabadi iyo weliba usaaray waliba ku-xugnaa in guddiga doorashooyinka lahnosaar ah oo weliba leeraha mamatala kortan ummadda soomaaliyeed walibana qabdana walna qabada mahayna taas laakiin waliba jartay caqabadooyin shal duwan oo weliba tan iyo markii guddigana noosaari hanagoo ajahiyay sidaas waliba erey mid kumid ah xubnaha shirjir jaraa'id qabaday oo weliba guddigaasay ku tirsanaya xubnahan yaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka maxamed xuseen romley madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ku codsaday inayo helan xuquuqdii iyo dowladii lahayeen muddadii iyo shaqeeyeen waliba sheegana in la dhagama sidii dad dembegale oo kale balse iin dulmiilayaalka baxi dulmiilayaalku baxi galanta dowladda saasaatow weliba ayo xusinah in ilaa iyo hadda dowladda federaalka soomaaliya ku tabadahayaan dhaliilooyin shal duwagno iyo markaas yoonahayaan taasi weliba kow kuatiyaren saddex bilood oo weliba xaquuqa iyo kumaqnaaytay dadka lah ku saaray guddigaas ooyo ka edeen dowladda federaalka soomaaliya iniyahansina kudhowaad afartan xubnood iyo ah bilijoon ee sanadkan laakusaari xeerka xeerarka shishal duwan ee guddiyada doorashooyinka dalka aanase weliba siyaasiyiinta mucaaradka iyo markaas ayon argahayn iyo dhexdhexaad inada korna hardanka doorashooyinka xiligan dalka soomaaliya marahay iyo weliba naska jaran shaqaale dowladeed askar iyo taageerayaal daacade dhinaga kale ah ciidanka hay-adda sardoonka iyo nabadsuuda maamulka jubbaland yaa howlgal laka xaqiijiya amniga waliba iyo kuwadana gudaha magaalada kismaayo ee xarunta maamulkaas jubbaland hanaase weliba la-akbaada goobaha iyo xubno ku tirsan ururka al-shabaaba waraxakubahii ciidanka nisa jubbaland iyo weliba la sheegay in howlgallada laka sameeyay dhammaan xaafidaha magaalada kismaayo hanaase weliba laqabqabaday xubno kumid ah dagaalamayaasha al-shabaab miilahano kalanadalkaraadrooga sidoo kale weliba sheegana in iyo bulshada soomaaliyeed la wadaaga doonaan warbixintii oo dhamaystiran iyo weliba shaqooyinkii lidiga ahaa ee amniga dadka iyo weliba dalka soomaaliyeed iyo markaas ka howlanayeen al-shabaabka dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer kismaayo weliba ay ankabaaqanayeen indhayoon naqadan ciidamada ammaanka saasaatowna iyo garab surman howlgalada laka cirab tirow ee dagaalamayaasha al-shabaab oo magaalada kismaayo ku wadiyeereen dhaqaqaaqyo lidika ee amniga dalka warxakubahinisa eesaasi lakareya jubbaland magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa weliba dhowaan ku dhiyay falal lidika ee amniga welibana taasi yeesheentay in ciidanka nisa gaar ahaan maamulka jubbaland iyo howlgallo balaaran iyo sameeyeen hana si weliba lakabaada goobow xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weli saaxiibayaal weliba isindhugunsaaytanah war ka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhaba dhinaga kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ee magaalada caasimada ee muqdisho weliba kulan kala qaadaday madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed kulanka oo ku dhiyay guriga madaxweynihii hore ee sheekh shariif sheekh axmed ee weliba diiradda laga saaraya arrimaha doorashooyinka dalka xilligan dareeriya madaxweyne sheekh shariif madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya ayaa weliba uus ka bogaadiyey madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe sadafay lahayti ay weliba uusan hogaamiyey doorashadii xubnaha aqalka sare ka matalayeen hirshabeelle weliba ku dheedey jowhar saddex faruna la maamuliy magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya weliba ku socda kulmiya weeladahayeen siyaasiyiinta dalka iyagoo weliba ku wada hadlahayeen arrimaha doorashooyinka xiligan soomaaliya wasiirka wasaaradda dekadda iyo gaadiidka badda maamulka puntland senator maxamed cabdi majino iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maamulka puntland waa qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ee ahna duqa degmada boosaaso cabdiqani axmed ismaaciil dheera dile iyo weliba kulan la qaadayna taliyaha ciidanka ilaalada badda puntland ee midooda yurub admiral alanjedro kulanka oo waliba uu isku dhiyey midkuumada mara waa kulankii waliba uu isku dhigay midkuumada maraakiibta howlgalka midooda yurub ee kurshi walibana halan ku hadalay xoojinta iskaashiga amniga xeebaha puntland xakameynta tahriibka roojinta kalluumeysiga sharci darada eh ilaalinta xubkaha kadigow eriyada xeebaha boosaaso iyo arrimo kale oo muhiime duuqa degmada boosaasiya weliba iska booriyey ciidamada ilaaliyaha xeebaha puntland ee midooda yurub shaqada iyo hayan welibana is sheegay in la roojiyi doono saasaatana la shaqahay doono ilaalinta iyo la dagaalanka walwalba weliba sharci daree saasaatana sheeno koro amnihumo xeebaha maamulka puntland meelo kumid ee xeebaha soomaaliya ee weliba mararka qaar si sharci dare aan ka luumaysadayeen maraakiib iyo doonyo shisheeye sidoo kalena weliba kasugana maraakiib shisheeye hanaase weliba sheegeen inay hor dagaalama hayeen kooxaha bur-adbadeeda soomaalida dhinaga kale weliba markale riidam qaraxay xiisada xoognayteen dhexayta xukuumadda ama maamulka somalilan iyo hay-adaha qaramada midoobay kureed aadeyno culus oo weliba lamada dhinac iyo isdhaafsadeen madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse biix cabdi iyo hay-adda arrimaha bani-aadanimada qaabilsan qaramada midoobey ooja weliba uska sifeeyey in yeeta hay-ad ka shaqeeya islamuujiilinima markii dhowaan ku hadale musaafiriinta iyo bilowda xukuumadda ama maamulka muuse biix ee weliba dadka kujeeda koonfurta soomaaliya sidoo kale ah weliba madaxweynaha maamulka somalilan uu iska eedeeyay hay-adda oja iniya dhaqaale iyo karaadiya hayta dadkala ku musaafiriyey magaalada laasaanood ee gobolka soole ee somalilan taasee weliba usjeegay iniya cib iyo ka eedsa qaramada midoobaya hay-adda qaramada midoobey ee ooja iyo warbixin iyo dhowaan iyo hasaartii waliba ayaa ka shacayday in iyo tirada dadka somalilan iyo hakimiso afriidi magaalada laasacnood iyo deegaanada dhow iyo diirasa todoba kun lama boqol iyo konton qoys haanas waa todoba kun lama boqol iyo konton qof haanas oo weliba badinsho kujeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hay-adda ooja iyo qoraalsha weliba saasaatow iyo kahostay in labaatan iyo afar qoys oo weliba kala la dejiyay tuulooyin hooskoyo magaalada buuholle meyle ilaa iyo afar boqol oo qoys ama daddiiryan lama kun iyo afar boqol la wargeliyay iniyo ku baxan magaalada hergaaba hureed markii la deeri labaatan iyo kowka bilan oktoobar oo weliba maalmo kooban ninkuhersinyan musaafiriinta khasabka ee weliba dadkaasi yaa walaac weliba ka abuurtay dadka ka nool deegaanada somalilan haana isagoo ku jeeda koonfurta soomaaliya siduuse sheegay xafiiska oja ee soomaaliya warbixinta ayaa sidoo kale laga sheegay in dadka labaraka ee ahaya iyo sheegeen iniyo la kulmayeen dad ehelsho eh iyo owlaad miile iyo ku tabeen waa sidoo kale warbixinta iyo weliba laga sheegayay ee oja in dadka laha ku musaafuriyey iyo sheegeen iniyo kulakulameen dadka ehelsho iyo weliba owlaadiyo hantadiina markaas hoosku ka taban taasi weliba siwiin iyo angubien amaankuyankubiya diideen maamulka somalilan madaxweyne muuse biya oo weliba warbaahinta la hadlay weliba xusey in markaasi dadkaasi walxante iyo leeyingna lan dhacna sasaatowna sanabeed doon oo weliba naxariisnimo ka jarta iyo deegaanadii yoonka nagan siduu saadeelkan dhakiya milo dhegeystayaal warkiisan kudhaweynsaahitaagna raadi ah baydhabo kadambeynta akhbaaraha banaadka haddiinu fiirina kumanaan dad ee iyo markaasan iskabambahi wadooyinka magaalada caasimada ee weliba khartuum gaanbaxayaashii weliba ee fadaa-ina inay xukunka dalkaasi iyo kala wareegan ciidanka militariga afgembiga ciidanka iyo weliba xubno rayide welibana ee markaasi iyo wadaagayna awoodo dalkaasi iyo weliba maamulshay ilaa iyo labada kun tomiyo sagaalkii markii xukunka laku tuuriy madaxweynihii hore ee camar xasan al bashiir dareenka dadka suudaan iyo haatan kacsan ilaa iyo markii uusa dheesoobay afgembigii iyo ka dhaqaaqan qeybo kumida ciidanka bili hore banaanbaxayaashii sheegay in dowladda haatan iyo markaasiyo ka guuldaraystay walaqabashada dadje meelaha sicirka shidaalka uusa hirkiska shishareeray kastan waa meelus shadaalka hirkiiska sii shareeri banaanbaxayaasha iyo markaasi weliba iyo banaanbaxayaa kan horar lidika eh welibana markaas likwida inuusa dhiga maalinta khamiista ee weliba haniifood leh akhyaaray guud ahaanba warkii hiraabnimo iyo surunka ka afmeeraan xasan jookar ee mahadsan warka farsameeyey dhegeystayaal intii warkan kulamada unreedan kulamaan waliba sionku tabaan sidaas iyo amaano allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu